wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababar ugu daahfurtay qaar ka mid ah ciidanka asluubta ee xabsiga magaalada kismaayo tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa ciidanka asluubta lagu bari doonaa maamulka xabsiga la dhaqanka maxaabiista iyo sar u qaadidda aqoontooda maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda cadaaladda ooqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay tababarka iyo waxyaabaha lagu bari doono ciidanka asluubta ku saabsan maamulka iyo doorista xogta maxaabiista sida wasaaradda waajibaadkeeda ah iyadoo laga duulayo tayeenta nidaamka xabsiyada oo oo la jaan qaado dastuurka qawaaniinta caalamiga ah iyo heerarka taye ee guud ahaan la aqoonsan yahay waxaa wasaaraddu ay tababaro badan u sameysay qeybtaas asluubta tababaradaas oo runtii aan raba inaan dhowr ka xuso kow marka hore waxaa loo sameeyey tababar ah maamulka xabsiga labo runtii wasaaraddu waxay u diyaarisay tababar ah ka hortegidda waxyaabaha lidka ku ah amniga xabsiyada saddex la dhaqanka maxaabiista ciidanka waxaa loo tababarayay markii saddexaad inay bartaan siday ula dhaqmi lahaayeen maxaabiista sidoo kale qeybta afraad runtii waxay ahayd sare u qaadista aqoonta saraakiisha xabsiga maanta oo runtii qeybta shanaad ah waxay qaadanayeen maamulka iyo dhowrista xogta maxaabiista marka waxaan dhigi karaa runtii waa arrin muhiim ah oo aan ugu talagalnay si ay u helaan maxaabiista cadaalad iyo kala dambeyn iyo xuquuqdooda in la ilaaliyo waxaa la tayeynayay ciidanka gacanta ku haya maxaabiista waxaan isleeyahay waa arrin guul ah jubbalandna guul u ah sidoo kale wasaaradda waxay daldalgelinaysay ama dhowaan rabaa in la bilaabo xabsigii weyn oo loogu talagalay runtii maxaabiista dowlgoboodka jubbaland gaar ahaan degmada ee kismaayo waxaan rajeynaha iyaduna mar dhow inay bilaabato marka ujeedkeena maanta shirkeena intaasuu ku saabsanaay